Dagaal beeleeda hordhawaan ah ku dareeriya deegaanaha aan dhexeeya degmada Acbudbaaq iyo Xaraale ee gobolka Galgaduuda iyo weliba lagu guuleysaday in la qaboojiyaa. Qaboojiyowga dagaaladan oo dhexeeya beelo walaale wada dega deegaanadaas ayaa weliba iyo ka shaqeeyana odayaalka dhaqanka deegaanka saraakiila ciidanka iyo beelo degowa magaalada Dhuusmareeb ee caasimada Galmudug waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka iyo dhalinyarada iyo ku hadalena welibana bulshada iyo ankabaaqana iyo kuwada shaqeeyana roojiyowga dagaalada kuwada dhiya waa beelo wada degowa dhiigga daadanahaya in la joojiyo xabadda iyo dhibaatada socota in la joojiyo waxay hadaleen inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo saasaan codsanaynaa taasaan soo jeedinaynaa waa ka xunnahay dhibaatada ka taagan meeshaas iyo dhimashada ka taagan waa aadaan boqolkiiba boqol uga xunnahay dadka walaalaha ah oo islaynhaya oo dad aan deris nahay akhwaan nahay wax walba nahay ahaa dadkaasaan waxaan leenahay walaalayaalow dhibaato waxaan ugu filan middii dhacday midda kale ha la joojiyo beelaha mareexaan iyo beesha surre waxaan leenahay dhib kii horoo dhacaa nugu filan midka kale ha la joojiyo waxaanu leenahay labada beelood ee surre iyo reer mariixaan walaalayaalow waxaan codsanaynaa xabaddaa in la joojiyo dhibkaa in la joojiyo shayddaanku ka shaqaysanhayo shayddaanka yaan la raacin diintii ha loo soo laabto walaalnimadii ha loo soo laabto dadkaa isku dhammaanhaya dhul ma kala lihin isku deegaan baannu nahay beeshii saddexaadaannu nahay wiil iyo abtigiis baannu nahay wiil iyo walaalkiis baannu nahay wiil iyo adeerkiis baannu nahay talada inaad noo dhiibtaan xabaddaa la joojiyo annagaa u jeedna foolxumad ay waddo adinku waa arki weysan hadda ka hor ilaahay idinku duwa inaad aragtaan walaalayaalow codsi waxaanu nahay taladaa inaad noo dhiibtaan galabta iyo isjacayl baan ku soo celinaynaa ilaah baa nugu og inaanaan ina kala jeclayn ilaah baa nagu war xisaabtamahaya dhibkaa waannu fiirsan weynay walaalayaalow waxaan codsi u nahay taladaa noo dhiiba waxaad isku haydaa noo dhiiba annagaa ka talinayna walaalnibaan uga talinaynaa maslaxaddii baan ku soo celinaynaa waxaannu doonaynaa dhiigga inaan joojinno waxaannu doonaynaa derisnimada iyo walaalnimada inaan ka shaqayno hadda ka hor colaad dad ku dhinta ama ku indhabeela ama ku lugabeela waa la arki jira nabad inaan ku lugabeelno ku indhabeelnaa diyaar u nahay sida odayaashu u sheegeen waxa la isku hayo waa afar kilomitr ama laba kilomitr wax ka yar boqol wiil ka badanaana ku dhimata haddii loo dhiibo odayaashan iyo culummadaana waxaan rajaynaynaa inaysan waa wax lagu aamini karin labada beelood oo walaalaha hadday intaa ku aaminaan waa in ay ku filan yihiin ka talintooda ayagoon cidnana la jirin cidnaan u exanaynin ilaahay sharciga islaamkana way yaqaanaan dhaqanna way u yaqaanaan